waxay warar dheeraad ahi ka soo baxayaan ruuxii la sheegay inuu isku qarxiyey diyaaradda daala airelan labadii bishan xilli diyaaradda ay ku sii jeeday magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti wakaaladda wararka a b ayaa qortay warbixin ku saabsan faahfaahin dheeri ah oo laga helay ninka isku qarxiyey diyaaradda daalo oo la sheegay inuu macalin dugsi ka ahaa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan sheekh maxamed cabdulaahi oo ah imaam masaajid magaalada hargeysa oo la kulmay tuhmanaha bishii januari ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b in cabdulaahi cabdi salaan boorleh uu u socday caafimaad dibadda ah isagoo qabay xanuun dhinaca lugta ah oo mararka qaar uu u baahnaa bakoorad wuxuu ku tilmaamay inuu ahaan jiray nin hadal badan da-diisuna waxay u dhexaysay konton sano jir ilaa konton iyo laba sano jir wuxuu u safray muqdisho si uu baasaboor u qaato oo uu u aado turkiga ama indiya howlo caafimaad awgeed ayuu yidhi sheekh maxamed cabdulaahi oo ah imaam masaajid magaalada hargeysa ku yaal boorle wuxuu ahaa macalin dugsi qur-aan ka dhiga iyo duruus islaami ah magaalada hargeysa kamana uusan hadli jirin arrimaha siyaasadda sida ay dadka yaqaanay u sheegeen wakaaladda wararka a b wuxuu lahaa xaas iyo caruur marmar wuxuu ka hadli jiray dhibaatooyinka lagu hayo dadka muslimiinta ee bariga afrika sidaasni sidaasna waxaa yidhi wariye la kulmay boorleh ka hor inta uusan aadin muqdisho al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii labadan bishan lala eegtay diyaaradda daala oo siday rakaab gaaraya toddobaatan iyo afar ruux oo lagu wareejin rabay diyaaradda turkish airline oo kasii qaadi rabtay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey u soo bandhigay muuqaalka kaamirada c c t v oo ku xiran garoonka muqdisho oo duubtay muuqaal muujinaya qaraxa oo loo dhiibayo kombyuutar nooca laabtoobka arrintaasi oo keentay in ilaa labaatan qof oo la tuhmay inay xirto dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ilaa hadda baaritaan ku socdo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka garoonka aadan cadde eelabord ee magaalada muqdisho waxaana la dhigay koontarollo badan oo amniga lagu xaqiijiyo oo dadka garoonka ka dhoofaya si aad ah loogu baaro